kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himilo aad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga boogataan xogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucaanna waxaan idin haynaa inaan sare u qaadno tayada iyo tababarada aan siinayno dadka leebarka inoo ah ee wax soo saarka inoo soo saaraya in ayaga runtii la geliyo maal iyo maskax intaba si hadhow wax macno leh dunidan ka gadma loo helo sidee lagu horumarin karaa wax soo saarka dalkeenna martideenna ayaa kuu sharaxaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah dalalka soo saara shidaalka oo mustaqbalka wajahaya dhaqaalo xumo magaalo dalxiisayaasha lacag ku siinaysa inay yimaadaan iyo shirkadda habaay oo filanaysa in xiriir wanaagsan ay la yeelato maamulka cusub ee maraykanka qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamadu waa timijalac aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaaday saaxiibayaal hagaag waxaan gudaha u galaynaa barnaamijka dalkeenna waxa uu ka mid yahay wadamada leh kheyraad wax soo saaroo badan dalka waxa uu leeyahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda afrika taasi oo ay ku jiraan kheyraad kala duwan oo xitaa xeebaha wadamada kale aan laga heli karin sida ay rumaysan yihiin qubarada ku takhasusay cilmiga badaha kheyraadka ku jira baddeenna haddii si wanaagsan loogu faa'iidaysto waxa uu kaafin karaa guud ahaan nolosha si la mid ah beeraha ayaa ka mid ah kheyraadkaasi dhaqaalyahanadu waxay sheegaan in soomaalidu ay leedahay dhul beerashada ku wanaagsan oo gaaraya siddeed milyan oo higtar xooluhuna waa ka qayb iyaguna maadaama aan nahay bulsho ku wanaagsan xoolodhaqashada oo qaarkood ayaa loo iibgeeyaa dibadda haddaba waxsoosaarka dibadda nooga yimaada sidee ayuu u saameeyey waxsoosaarkeennii sidee la isugu dheelitiri karaa waxsoo dhoofsiga iyo waxdhoofinta weydiimahaas iyo kuwo kale waxaanu hordhignay nuur xasan maxamuud oo bartay cilmiga dhaqaalaha ugu horeyn wuxuu ifinayaa noocyada waxsoosaarka aan soo dhoofsanno waxsoosaarka annaga aan soo dhoofsanno runtii aad iyo aad u baaxad weyn yahay marka la fiiriyo waxsoo saarkeena gudaha waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan iyo shan wax ka badan ayaan ku tiirsannahay waxsoo dhoofsiga maadaama waddankeena uusan lahayn warshado waxsoo saar fiican leh oo runtii shay kasta oo aan u baahanno in dekeddaas aan kala soo degno iyo eeraboorka marka waxaa moodaa inaan nahay dad ku tiirsan runtii dad kale si weliba aada iyo aada u baaxad weyn oo xaddaafa waxsoo saarka marka anaga dibadda aan kala nimaado waxaa ka mid a cunooyinka qutul daruuriga haddii aa lahayeen bariiska sokorta baastada iyo waxyaabaha kala duwan ee quutul daruuriga waxaan soo dhoofsannaa dharkii waxaan soo dhoofsannaa runtii dhammaan inta ugu muhiimsan qalabka dhismaha waxaan soo dhoofsannaa waxaa dhihi kara wax walba oo maanta dalkeena yaallo boqolkiiba sagaashan iyo shan wax ka badan waxay u badan yihiin wax aan anaga dibadda kala nimaado marka waxyaabo kala duwan aan soo dhoofsanna sida hore u sheegay ilaa intee ayaan ka maarmi karnaa waxyaabaha dibadda nooga yimaado runtii in badanaa ku tiirsannahay dibadda oo adduunyadu marna hadda lama kala go-i karo adduunyada waxay noqdeen hal global village wuxuu ka dhigay hal tuulo isku noqdeen adduunyada oo wax walbaay meel laga soo saaro meesha kale inay gaadaan gaaraan waa ay fududahay waxaana keenaysa tiknolojiyadda casriga iyo wax la isticmaalo marka annaga sidee oga maarmi ilaa intee ayaan ka maarmi karnaa waxyaabaha marka la fiiriyo runtii wax badanaan ka maarmi karnaa oo waxsoo saarkeenna gudaha uu ku filan yahay laakiin dadkeenna ganacsatada ah ama bulshadeenna inta runtii suuqileyda ama suuqa ku jirta ama waxsoo saar wax dhoofinta iyo soo dhoofsiga ka shaqeyso waxaa moodaa in badan inaysan ku baraarugsanayn in annaga maxaan awood u leenahay horta gudaha inaan ka soo saaranno si aan oga maaranno badeecadaha ee dibadda inooga imaanayo oo dad kale suuqa ugu nahay mar walba oo teenna inta badan ay u gaarin meelaha kale marka waxay u baahan tahay runtii fikir iyo maskax in ay ummadeenna ama dadkeenna waxsoo saarka ku shuqada leh ama ku howl jira howshaasi waxsoo saaridda ama dhoofinta in ay in badan fikir fiican la siiyo oo runtii la yiraahdo maxaa annaga ka maarmi karnaa bal waan aragnaa inaan dibadda boqolkiiba sagaashan ku tiirsannahay marka waxyaabo badanaan ka maarmi karnaa oo ah in aan runtii badeecadaheenna aniga waxsoo saarkeenna gudaha aan ku sameyno horumarin annaga waxaa leenahay dhulbeereed aada u baaxad weyn oo waxsoo saarka ku fiican ilaa waxaa lagu qiyaasaa siddeed milyan oo hegtar inay soomaalidu leeyihiin oo dhulbeereeda waxaan leenahay kalluunkii oo bad saddex kun saddex boqol iyo soddon soddon iyo saddex kilomitira oo runtii aada u baaxad weyn kalluun fara badan iyo wax badanna ay ku jiraan oo aan kala soo bixi karna inay jirto laakiin haddana waxaan moodaa inaan dibaddii wax badan ku tiirsannahay marka si aan u yarayno saameyntaasi dibadda ay nagu leeyihiin waxa ka yimaada waxaan qabaa in ay waxsoo saarka gudaha resource xoog le la geliyo si waxayna gudaha aan ka helnaay ay noogu filnaadaan oo baahi badan oo aan dibadda ugu tiirsanaan lahayn meesha ay kaga baxdo waayo haddii gudihii wax laga soo saaro annaga shaqaalo fiican oo waxaa waaye waxaa la qaadanayaa waxsoo saar ka qayb qaata oo xaddiga shaqa la-aanta hoos ayay u dhacaysaa dad badan oo hadda ku tiirsan marka waxyaabahaasi ama waddanka shaqa la-aan uga haajiray ama dhibaatada shaqa la-aanta ay haysato waxaa laga yaabaa inay gudihii ku nagaan lahaayeen oo ay waxsoo saarka gudaha haddii la xoojiyo oo meelo badan kooxna baddii waxsoo saarkeedii iyo kalluunkii warshado intay u dhisaan waxsoo saarkaas la xoojiyo dad kalena waxsoo saarkii beeraha iyo wixii gudihii kale aan ka soo saaraynay ay xoojin fiican ku sameeyaan maadaama dhulbeereedkaas aadka u qaniga aan leenahay sidoo kale in ayadana nafteeda la xoojiyo xoolihii oo ayaga naftooda anaga maadaama dadkeena soomaaliyeed ay yihiin dad u badan xoolo dhaqato oo xoolahaas naftii ayagana nacfi weyn lagu qabo in wax soo saarkooda la kordhiyo hadhow si dunida suuq fiicanna oga yeelano marka su-aashan waxaa ku gabagabeynayaa oo leeyahay wax badan ayaa ka maarmi karnaa laakiin waxay rabtaa u dhabar adeegid iyo in howl fiican la geliyo si ummadeenna loo baro waxa annaga soo saarano inay ku filan yihiin dibadda waxa uga baahan karan ay aada u yaryihiin waa tahay wax soo saarka dibadda nooga yimaado sidee ayuu u saameeyey wax soo saarkeennii saameyn runtii aada u baaxad weyn oo saameyn tabana ayuu ku leeyahay wax soo saarka waxa aan soo dhoofsanno waxsoo saarideena gudaha ama awoodeyna waxsoo saar ee gudaha waxaan soo dhoofsanaa oo dibadda kala nimaada tusaale cabitaano ama baverages yaryar kuwaasoo looga maarmi karay in in badan annagoo dhulbeereedka sideetan milyan oo hektara leh in haddana cabitaano yaryar oo ay ku qaadan lahayd gudaheena in lagu soo saaro wax aan badnayn ama qarash aan badnayn uu geli lahaa ayaa haddana dibadda kala nimaada waxyaabaha u baahan in bulshadeena iyo ganacsatadeena laga wacyigeliyo ayay tahay arrinkaasna waxaa waaye wax badan ayuu cuuryaamiyey cabitaanada sida cambahoo kale hadda annaga waxaa leenahay laba wiyo webiyo waaweyn oo hareerahooda runtii beero aada u waaweyn oo cambahaasi iyo waxsoo saarkiisa kale ee la xiriiraba aada oga baxaan marka in lagu dhiirigeliyay ahayd ganacsatadeena weliba ay ku dhiiradaan ayaga in ay waxsoo saarkaasi gudaha bal maxaa aniga badeeco aan gudahayga ka heli karo weliba hab fudud aan ku heli karo maxaan dibadda kaga raadinayaa runtii arrinkaani muhiimad gaaru leeyahay in ay dhiiranaan fiican ku muujiyaan oo wax soo saarkooda dibadda tusaan waxaa laga yaabaa in dhadhan ahaan iyo qiimo ahaan iyo runtii haddaanan brand nameka la fiirinaynin waxay ahayd wax gudaheena in lagu dhiirada ay ahayd wax soo saarkiisana laga qeyb weyn la siiyo tusaale hadda annaga burka aan dibadda kala nimaado khaasatan wadamada carbeed aan kala nimaado waxaa leenahay annaga qamadi oo runtii gudaha lagu soo saaro haddii warshad yar in la instool gareeyo ama loo rakibo oo wax soo saarkaasi gudaha lagu xoojiyo oo runtii inta lagu transform gareeyo oo lagu warshadeeyo burka wax weyn ma qaadan lahayn laakiin haddana maalin kasta maraakiib waaweyn oo bursida ayaa inoo soo xirta oo ganacsatadeenii iyo dadkeena waxsoo saarka qeybta ka ahaa waxay ku xiran yihiin dadka dibadda wax fiican inooma aanan inaan markasta ku xirnaano marka waxay leedahay muhiimad gaara marka adig wax soo dhoofsanaysid oo waxaagii aad idhaahda aan wax dhoofinaysid oo waxaagii ay gudaha in badan kaaga filan yihiin in ay barnaamijkaasi dhiiranaan fiican ee laga sameeyo oo gudaha in wax laga soo saari ganacsatadeena ay ku dhiiradaan wax soo saarkoodana sare ay u qaadaan qofka ganacsadaha wuxuu magac yeelanayaa haddii asaga wixii uu asaga soo saaray dibadda uu geynaya waxna soo qaadanay laakiin haddii adiga markasta wax soo qaadanaysid waxaa tahay qof runtii la quudinayo keliya lacagtaada waxaa ku iibsanaysa fiirintu ma lehe waxaa la rabaa inaad fiirisid anna maxaa dibadda geeyaa oo wadankayga magaciisii ah oo productionkeena gudihii ah oo aniga hadhow aan kula gorgortami karo ninkaa ganacsadaha ah ama ninkaa kale qalabka aan wax kasoo qaadanayo dibadda joogo awood ayay siinaysaa laakiin lama fahansana waxay u baahan tahay in aada loogu dhiirado oo sare loo qaado marka saameyn taban oo aada u weyn oo inagu leeyahay in wax badan oo gudihii aan kusoo saari karnay inaan dibadda kala nimaado marka ganacsatadan inay ku dhiiradaana filaya arrinkaas waxsoo saarkiisa sarena ay u qaadaan waxsoo saarka gudaha si loo yareeyo badeecooyinka dibadda uga tiirsanaya ee gudahina laga heli karo maxaan awood u leenahay inaan soo saarno xilligan wax badana awood u leenahay oo su-aashii hore la xiriira annaga waxaan soo saaranaynaa oo soo saaran karnaa kalluunkii maadaama xeebta ugu dheer afrika aan leenahay waxaan samaysan karnaa runtii hilibkeenii xoolaha isagoo warshadaysan inaan dibadda u dhoofino haddii qalabkiisa arri kabano waxaan soo saari karnaa badeecad waxyaabaha kala duwan ee productionka beeraha la xiriira inaan dibadda u suuq geyno oo ah mooskii oo leh qudaarta noocyadeeda kala duwan intaba waa u suuq gey karnaa oo dunida waa annaga waxawaaye awood ayaa u leenahay in aan dunida u iibgeyno oo annaga gudaheynan inooga filnaadaan galleydii annaga a soo saarano haddii isticmaalkeeda ummaddeena wacyigelin badan iyo si fiican loo fahansiiyo waxay yeelanaysaa runtii inay ku filnaasho guud digirta iyo waxyaabaha qamadiga la xiriira ee badeecooyinka waxyaabaha waari kare gudaheyna kasoo bixi karo ayay runtii yihiin in lagu dhiirado oo dadkaasi wax soo saarka beeraha ku howlana la maalgeliyo oo ay noqoto in ay wax soo saarkoodii gudihii aan aada loo dhiirigeliyo oo sare loo qaado muhiimad gaara ayayna leedahay marka waxyaabaha kala duwan oo ay ka mid yihiin galleyda oo ay ka mid tahay digirta noocyada kala duwan oo ay ka mid yihiin kalluunkii ayaan soo saara karnaa gudaheena annaga awoodna u leenahay kufilnaashiyana dadku way ku filnaa karaan suudaan oo hadda haddii tusaalaha usoo qaadano wadan afrikaana in badanna adduunyada cunaqabateyn ku heysay waxyaabaha ee dadkooda ardaydeena waxbarashada u tagtay halka ay sheegaan waxaa ka mid a in ay ku tiirsan yihiin cunada gudaha laga cunayo keliya ay tahay waxay ayaga soo saarteen marka go-aanka dadka iyo dalka ayay ku xiran tahay inay ayaga noolaadaan qaabkii u go-aamiyaan keliya ma ahan in dibadda lagu tiirsanaado wax soo saarkeenna sideen ku horumarin karnaa xilligan la joogo arrinkani saddex qodobaa kusoo koobaya oo horumarinta wax soo saarkana gudaha inaan sare u qaadno marka la rabo koo waa in la horaa horta sare loo qaadaa gelinta kabitaalka gudaha aan ku maalgelinayno anaga si wax soo saarka sare loogu qaado haddii beer ahaa lahayd haddii xoole ay ahaa lahayd haddii kalluun badda in laga soo saara ay ahaa lahayd dadkeena hadda tirada waxaas ku howlan marka baddoo kale aan fiirino aada ayay u yar tahay marka la fiiriyo beeraha iyo wax soo saarkooda waa ay yartahay iyadana intii loo baahnaa marka la fiiriyo marka in resource xoog leh ama capital injection fiican aan sameyno si wax soo saarka gudaha loogu qaado sare loogu qaado aada ayay u wanaagsantahay qodobka labaad inaan isticmaalno markaan rabno inaan sare u qaadno wax soo saarkeena gudaha waa inaan isticmaalnaa tiknolojiyad adduunyada maanta waxay ku kala hormartay waxawaaye tiknolojiyada la adeegsado iyo qaabka ay tahay marka tiknolojiyada a isticmaalaynana had iyo jeeraale in la hormariyo tiknolojiyad fiican loo isticmaalo si quantity of productionka sare loogu qaado qodobka saddexaadna waxaa waaye inaan sare u qaadno tayada iyo tababarada aan siineyno dadka leebarka inoo ah ee wax soo saarka inoo soo saaraya in ayaga runtii la geliyo maal iyo maskax intaba si hadhow wax macno leh dunida ka gadma adiga gudahaada kugu filnaada loo helo waxaa waaye in dadkaasi dhiiranaan fiican la siiyo ayagana tababarna ay helaan oo xirfad ku filan oo wax soo saarkooda ay yeeshaan way ku filnaanaysaa marka in ay wadankeenii wax soo saarkiisii horumar fiican uu sameeyay sarana loo waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himilo boqolabadhibcshanmegaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markaana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka dalalka soo saara shidaalka ayaa mustaqbalka wajahaya dhaqaale xumo wadamada soo saara saliidda iyo gaaska ayaa wajahaya dhaqaale xumo iyadoo adduunka uu dardargelinayo wareejinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo warbixintu waxay sheegaysaa in dalalka qaar ay waagi karaan uga yaraan afartan boqolkiiba wadaarta dakhliga dowladda waxay ku qiyaastay isugeynta wadaarta dakhliga ee soo gala dhammaan wadamada soo saara saliidda sanadka labada kun afartanka ay khatar ugu jiraan inay lumiyaan saddex iyo toban trilyan oo dollar maadaama tamaarta dib loo cusboonaysiin karo sida dabaysha iyo qoraxda ay ka jaban yihiin shidaalka wadamada soo saara saliidda waxay si wada jir ah halis ugu jiraan inay lumiyaan saddex-iyo toban trilyan oo doolar labada kun iyo afartanka marka loo eego filashada warshadaha warbixinta ayaa ka digtay in dowladaha looga baahan yahay inay hadda wax ka qabtaan sidii loo yareyn lahaa ku tiirsanaanta dakhliga saliidda iyo gaaska shirkadda hawaii ayaa filanaysa inay xiriir wanaagsan la yeelato maamulka cusub ee maraykanka agaasimaha hawaii rensi cheng ayaa sheegay in uu rajeynayo in maamulka cusub ee maraykanka uu qaadi doono qaab jilicsan oo ku wajahan shirkadda weyn ee isgaarsiinta shiinaha si kastaba ha noqotee isagu ma filayo wax badan in isbeddelkan uu ku imaanayo muddo gaaban faallooyinka marsareen ayaa imaanaya isaga oo ka hor yimid markii guddiga isgaarsiinta federaalka ay shirkadda hawaai ku tilmaameen mid khatar ku ah amniga qaranka shirkadda ayaa muddo dheer beenisay sheegashada maraykanka ee ah in qalabkeeda loo adeegsan karo basaasnimo hawaai waa mid ka mid ah shirkadaha tiknolojiyadda shiinaha ee uu bartilmaameedsaday madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sababo la xiriira amniga qaranka cunqabateynta dowladda maraykanka ayaa ka joojisay shirkadda hawaai in kaalin muhiima ka ciyaarto dhinaca ganacsiga maraykanka xilli tallaabadaas ayaa dhaabacday ganacsiga taleefanada gacanta ee shirkadda hawaii ayaa sidoo kale laga xiray horumarka f g ee dalal dhowr ah oo ay ku jiraan boqortooyada ingiriiska magaalo yar oo ku taala californiya shirkadaha ta dalxiiska waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay cudurka korona hadda waxaa socda qorshe dib looga soo celinayo dalxiiska barnaamijka booqo sentemaria valley waa barnaamijka sal ku ah soo jiidashada qorshaysan ee dalxiisayaasha loogu gacan haatinayo wakhtiga dhow shirkadaha iyo maamulka magaalada ayaa sheegay in dadka yimaada la siin doono boqol doolar ujeeddada laga leeyahay waxay tahay in la helo dalxiisayaal badan lacagta waxaa dheera adeegyo loo qaban doono dadka imaanaya sentemaria valley ugu yaraan laba habeen ay si lacag la'aan ah ku joogi karaan hoteelada waxaan haysannaa xeebo qurux badan hoteelo maqaayado iyo goobo kale oo loo dalxiiso waxaan idinla socodsiinaynaa in dhammaan goobahan laga dhaqangelinayo habraacyada korona sidaas waxaa si an u sheegay jenefa harrison oo xafiiska sentemaria valley u qaabilsan dhinaca sharciga guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan halka farsamadana uu ahaa timijala intaan hawada ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaasi nabadgelyo